todoboliyo konton qoys oo naskajaran bilaan owlaad naafo iyo waayeelo iyo weliba iyo kajarana kaamka gargaar ee degmada gudanlaab ee gobolka galgaduud dadka danyarta ee kajaran kaamka iyo weliba iyo wajahaeena haaladan ka nolole iyo oona welian helna gargaarka filan tan iyo markiio kaamkaa degeen waxaana ku mid ay qoysaska dantiyar ka sugan kaamka gargaaraya weliba iyo kuwarbiyana siyo eta noolaliyo dhibaatooyinka ku jira kaamka xaalada kaankan dabayl gaajo wax maaragtay dhibaata ilaahay uusan nagu dhigina laakiinna haysa weeye ma garat middo badan meesha waad aragtaa qarqaryadeeda iyo rafaadkeeda iyo dhibkeeda marka ilaahii weynaa iyo umadii alla wax nooga soo qaadaan suganayna meelahaas qoryaan u doonanaa dhuxul ma haysano lacag ma haysano waxaas guriya dadkoodii waxaa weeye meelahaasay agaabayaan guri laga maqan yahay ma jiro marka waxaa weeye annagu waxaynu nahay dad waaweyn oo diibaanka qaba magaaladii waa aadnay waa daymanay waa daymanay waa daymanay waa noo soo diideen eedda markii dambe xoolana nooma xaraysna oo waxaan ka soo barakaxay eega dad kasii shisheeya baxdo baxdo meelo kasii shisheeya dadkii daaqsa jiraan ahayn xoolihii waxna abaaraa layda waxna waa nala ka dha xoolihiina wayga dhammaadeen maxaa tidhaahdaa wax aan haysto oo nafsadayda ahayn iyo wax iwehliyo oo dada maahane kaankaan ma arkaysa wax nuxurura un ku hayno laba ar wax aan ku hayno waa ku baaba'nay waa ku bakti tegnay mee qof waliba wuxuu ka dal'aabo sida loo leeyahay soo orda arwaaqaa soo socota aan annagoo nuxrur iyo naf ka tagnay aan meeshii qof waliba uu u hagaadi karo u hagaada haddaan helayno muxuu ahaytay tol helayno oo waxa muslimku noo keeno helayno waxaa kaanka aanu u dhisanay waa wax kale oon si kaloon u yeelanaan aqoon weyn dhanka kale shariif axmed oo use ku mid ee guddiga kaamka gargaaraya weliba uuse sheegay in kaamka ku jarta dhibaato shalduwan sida caafimaad darro raashin laan iyo walyaabo kale use oona ka baagaya in gargaar degdeg ee la haladeera bulshada ka sugan kaamkaas dadkan qaxootiga uu abaaru qaar barakicsay oo qaar col barakiciyeen oo dad iska yihiin dad naafa lugoolayaal indhoolayaal intaba dad isugu jira ayaa meeshan la ysugu keenay waxay isugu yimaadeen inay istusaan ama caalamka istusaan ama dowladooda istusaan ama maamulada ay istusaan waxaanu codsanaynaa dadkaas in la caawiyo ilaahay baa wax caawiya in laysu xil saaro inaan laga seexan loo fiiriyo biyo ma haystaan suuliyaal male raashin haba sheegin buushashka unbaa u dhisan qof tuugsata qof dee alla ku meel kale alla wax ka siiyo wax ay hayaan oo nolola ma jiraan maharsageed dabayshaa dhacaysa waxba kama tugsadaan dadkaas waa dad liidan waa dayacan yihiin waa liitaan waxaan leenahay marka hay-adaha caalamiga uu sida w f b oo kale in il lagu fiiriyo muslimnimo ah oo dowladnimo ah oo mas-uulnimo ah in lagu fiiriyan codsanaynaa sidaas baan leenahay dhakhtar male hadii alla kuu ron yahay oo meel caafimaad male meel biyoodoo hadii alla kuu ron yahay male waxay ku cunaanna maba haystaan suuliyaal iyo waliba muddooyinkii an dambeysay eeday hambadada hayana dadka danta yar oyoo ku barakacayaan deegaanadiyo iyoona nolola guraasadayaan degmooyinka waanayo ka bireen kaamamka ka yaalan degmooyinka